balisey aniga gurigan kuma jiri karo waana inaan baxaa maanta oon bannaanka aadaa waa neefta naqaska baa igu dhiga bisaan gurigu fadhi waxaanoo kale weligeed wax la arka maaha waa inaan baxaa maanta oo magaalada soo marmara lugii baaba barari rabe
oo intii hore waad khumanayde yaa maxaa ku helay hadda kol haddii aanu shaqo aadayn oo dukaankii xidhan yahay bal ii sheeg maxaa halkan ka joog ka samaynaya macruurtan la cayaaraya oon meelaha lakula cayaara waxaanoo kale wax la arka maaha mana joogo karo intaan ka badan guriga anugu war same anigu waan garanayaa waxaa laguu soo diray teleefoon waxaana lagugu yeerayaa demdem iyo beembeen baa lagugu yeerayaa aan waxba kuu taraynin may maqlaysaa waxaan ku leeyahay war same gurigaaga dhib kuma qabtide war gurigaaga iska joog oo dhib ha raadsanin waad ogeyd falisey galabtii dhaweysada ay eedaynayeen bile iyo madaxay waana adiga sababtaa taas waxa lay eedaynayo oo edda lay dul saarayo adiga sababtaada weeye sabab kale ma aha war samow aniga waxaan wanaagaaga ahayn ma wado haye inta arrintan ay dhinac uga dhacayso gurigaaga iyo carruurtaada la joog waa runtaa laakiin haddii raggaas gurigeenni aan u diidnay haddana maxaad iigu diidaysaa haddii ayagu meel noo diyaariyeen oo aan ku wada shaahno oo aan ku wada sheekaysanno oo aan oraha xoogaha isku dhaafsanno maxaa taas iigu diidaysaa hadda gurigaaga diiddaybe
warka runtiisa aan kuu sheega warsame bal ii sheeg haye warsamoo waxaan ku leeyahay cudur ha noo keenin ee gurigaaga iska joog haddii aad khasab ku baxaysana ogow carruurta iiguma soo dhex noqonaysid oo cudur noo keeni maysid meesha aad joogta joog oo markaas xaggeen aadaadee
iskala joog ayaga oo meelaad seexata ha ku siiyeen annaga ha noo imaanin
halo halo halo waa kuma
waa bile waa bile war same haye bile midinku soo raagi may dhallasteen intaan idinkaga imanayo dee waxbaan qorshaan ku jiraaye bal ii kaadiyo xoogaa maxaan ku dhararnaa war waxaan kuu soo wacay inaan kuu sheego ninkii madaxeey ahaa haa waxaa loola cararay isbitaal bisinka oo maxaa dhacay oo maxaa ku dhacay madaxay waxaan uga shakinnay karoonihii baas ee adduunyadoo dhan wada baalmaraayey balaayadiisa allahna dhaafiye oo sideed ugu malaysan karoon inuu yahay waxaan warrinkii madaxay ahaa quufaac iyo xumad badan baa ku gadaamatay isagoo dhanba taasaan ku aragnaaba wax kale waa ka weyn allaha ka yasiro allaha yasiro oo hadda maxaad samayseen dee wax la samayn karo ma laha ilaa la soo baaro oo la ogaado kadibna la soo fasaxo mooyaane xalku faraheenna waa ka baxay war same bal waayahay allaha caafiyo waa dhibaato aad u weyn haddii aanba loo tegi karino meel uu ku jiro keligiis oo aan ka warhayn karin waa dhibaato kale ayaduna muxuu ku dhahay yaa ninkii madaxay ahay ayaa cusbitaalka loola cararay oo looga shakiyey bahalkii xumaa makarona waan filayey ninkaas wareeggiisa badan maaragtay ee hadda adigu ma baxaysaa warsame
meel uma socdee waad ogtahay inaan iska kaftamaye horta bal shaha noo keen shaha noo keen shaha noo keen
ka digtoonow karoonaha dawooyin kaalmaati iyo malaha kiniin waxtar ah nadaafadda kaamilo faraxalka kow ka dhigo kulama salaan gacanah kooxu hadalkooda daa ku koobnow gurigaaga joog kan kuu dhow ka fogow kan kaa dheer haw dhowaan kuba kan kaleeto uu ka durgaah kol haddaad kuxkuxulayso dadku wuu ku karhaaye kol u qaad xusulkaaga ee kilkisha hoose ka laab ee ku kaay qufacaaga haddii aad kari weydo mid kaleetana hooyo ku kaaftoon safariti ama waraaq keligeed kaa doontoba qaado kulligood isticmaal ee afkaaga korkiisa kolkaas ku daboolo